magaalada qardho ayaa lagu qalabtay munaasabad ay ku qalajibinayeen afar iyo labaatan arday oo baratay maadada caafimaadka iyo daawooyinka kuwaasi oo ka aflaxay maxadka barashada caafimaadka iyo luuqadaha ee calanside munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka maxadka waalidiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kale maxamed faarax cilmi maamulaha maxadka calanside ayaa ka warbixiyey tirada ardayda qalinjibisa iyo marxaladihii ay soo mareen macdarkan waa dufcaddii koowaad oo ka qalinjibisa wuxuuna soo wadnay muddo haddii ay soo wadeen ardaydaas lix bilood oo afar labaatan arday weeye afar labaatanka arday waxay isku jiraan laba qaybood labaatan ka mida waa kalkaaliyo caafimaad ama ferised gargaarka degdeg ay barteen oo ah lix bilooda afar ka mida waxay soo barteen farmacology oo ah daawada marka guud ahaan arday waa afar labaatan arday weeye qaar maqan waa jiraan dee booso iyo jira oo waxweeye dadku wali ay yeelan karaan kuwa garowa jira kuwa laasacanaada baa jira oo waxweeye ka faa'iidaystay marka waxa weeye waxaan ugu talagalay macadka markaan furaynay inaan waxa weeye dadka u shaqayno macadkan wuxuu gaar ku yahay macad dadka ka shaqaysana maaha lakin waa macad dadka u shaqaynaya mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda hambalyo iyo bogaadin u jeediyey iyaga oo kula dardaarmay ardayda in ay dadaalaan isla markaana waxbarashada halkaa ka sii wadaan oo waxa weeyaan maadaamay bahda caafimaadka ku soo biireen si ay fursad u heli lahaayeen inay goobaha caafimaad ka shaqeeyaan iyada laftigeeda inaan kala shaqaynana diyaar baa u nahay wasaaradda caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahayba inay fursado shaqo abuur ka helaan inaan u qareenno oo xarumaha la tagno oo shaqo abuur la raadinana waa waajibaadna saaran marka saa darteed waa muhiim inaan baranno waa noloshii wey qofka jabay hadduu jabay yaa inoo ururnaya oo duubaya kalkaaliya caafimaad marka waa nolosha qayb ka mida wey noloshu waxa weeye waxaa kow ah biyo biyo haddii la waayo nolol jiri mayso soo ma caafimaad haddii la waayo nolosha jiri mayso marka saa darteed marka waa inaan ogaanaa caafimaadkeena calanside waa inaan ku dadaan lahaa barashadiisa ardada ka soo baxday macadka calanside waxaan leeyahay horta hambalyo hambalyo dhammaantiin hambalyaan leeyahay waxbarashada ama caafimaadka waa wax ah muhiim bulshadeenna wuxuu ah weeye lafdhabar wax badan aynu u baahan nahayna waaye runtii aad baan ugu hambalyeynaynaa unu soo dhaweynaynaa ardadii ka soo baxday waa maanta waxay qaadatay shahadadii ugu horreysay runtii marka aad baan usoo dhaweynaynaa aad baan u faraxsannahay in caafimaadka runtii waa wax tiirka ugu horeeya ama mataqaanaa lafdhabarta koowaad si kastaba haatee ardayda dhammaysatay maadada caafimaadka iyo daawooyinka ee maxadka calansida ayaa ah dufcadii koowaad ee ka qalijiibisa maxadka tan iyo markii la aasaasay